ka hadalnay axmoodteena iyo sidii dadka wali oo badan lahay marka iyo talooyin soo guud dowladda iyo hanjeedi ayaan walbada oo afkaar ah ee liis weydaarsaday may rajeeyaan haddii ilaahay rabo inay unuun talooyinkaas qaadano iyoonu mayla rahay dowladdu dowladda shacabku shacabka marka inay dowladdu taageeraan iyoona in mayla rahay si dadka lagu fado mas-uuliyadda koowaad saaranta inay inisgurmadaan dadkamadio inisgurmadaano iyo dhatio inisnaxaamaya ilaahayn raxmadiisa kooyaas in ilaahay ummadan dhibaatada ku qaado masaakiintan meel kasta ka tabaalaysan ilaahay bes meelaraay raxmadiis ka hirinta oo roob oo kooyo iyo xalka anka koray ka jara unuun dadaalaan wale tabartaba meel kasta oo wala jeeyi karoon meelaraay inay wali karaanka dowladda iyo shacabka iyo iskaalada iyo hay-adaha humanitarianka inay lajeeyo iyo haslaqaan kulmeen fursad aan heleen way baleen in sheena qaabka usan dhegin sida iyo su'aalaadkii la weydiiyey waliba macnaha een eed iyada usiyana meel raayin sheegada wali sheegay inuu sir ra'yiga la hanjeeyo soo qaadada doona hadii la helo halkanagada een jawaabna ku sheena doona een meelo su'aalo la isku weydiiyay iyo kommentiyada badan aan kulli gobro aan haytan een wasiirka way ballan qaaday inuu meel raayin sheegay sidii oo su'aalo sulan weydiiyay isma madaxtooyada in jeeyo doona meel raayin sheegada ee ka saabsan horumarka ka saabsan siyaasadda oo ka saabsan meel raayin sheegada dhismooyinka wadanka ka saabsan
geeka kulankan intamay baa in badan lankudooda wasiirkani casuumi inuuna dhowr su-aal una weydiino runtii fursad wiiganeen hayti un su-aalo badan una ka weydiino wasiirka n su-aalaasaydo dhan walba taabadaayan haba an badanaadana dhanka dawladda aan weydiyaani markaan su-aalooyinkii iyada iyada aan ka faraxsana sida felosnin ku jawaabay badanaa mayba jeelada lahay wasiirooyinka kaleen antionay tantoton yoonanin qabado doonaa wal allah walaa waa tashi ah niyonin kubahdan yoona nunas